asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan sida wada jirka ah halkan ugu wadaagno waana mideennii aynu dhinacyaha badan iskala eegi jirnay oo xubinta laga yaabo mar inay caano geel ku siiso marna laga yaabo inay karuur geel ku siiso marna laga yaabo inay suusac ku siiso koolna fadhi adhi ama kalbaay laga yaabo inaad ka hirqato waana xubinta laga yaabo mar inay ku tilmaanto madaxaaga marna ay minjahaaga ku geyso marna ay maankiiyo qalbiga tartansiiso waa xubinta laga yaabo mar inay haddii ilaahay kuu sama ogol yahay margiyaha iyo mataanaha ay tusaalayaal kaa siiso mar kalena waa xubinta laga yaabo inay haddii eebbaidmahayo ay miriikha iyo sugrada kuu tartansiiso waana xubinta laga yaabo mar kale inay awr celiyo afagaal kuu tilmaanto xubinteenna noocaas ee murtida ayaa waxa ay tahay midda aynu badanaaba ku wadaagno xigmadaheenna murtiyaheenna tilmaamaysan iyo qaababkooda ay u dhacaan waa xubinta laga yaabo mar inay afarqaadle kugu daydo marna labaqaad kol kalena kadlo ama jayfaag iyo xawli waa xubinta murtida maanta ee halkan aynu ku wadaagna mideennan maantana waxa ay leedahay haddii eebbaidmahayo sheeko kale ee waxaa jirtay odayaal ayaa isu yimid nin ka mida odayaashaas waana goor hameennimoah oo la sheekaysanay nin ka mida odayaashii meesha isugu yimid ayaa odayaashii kale waxa uu dhex dhigay habeenkii oo duuduuban hadda waa habeenkii ilaahay oo duuduuban oo muuqaal ahaan iyo tusaale ahaana ayuu dhex dhigay illa isagoo habeenkii intuu soo qaado ma bedeli kare habeenkii oo sheeka ah ayuu dhex dhigay odayaashii meesha isugu yimid de kolle ujeeddada uu ka lahaana kobcinta maskaxda iyo baleen dareenkoodu yaro sare u kaco ayuu uga jeeday isaga ujeedkii uu lahaa wuxuu yidhi ragow ama odayaalow ama saaxiibayaal mid ma og tihiin markaasaa la yidhi haye middaasi maxaa ay tahay taas iyadiihi ee aad leedahay ma og tihiin in aabbow maxay tahay ama in odow maxay tahay ama in adeerow maxay tahay bal naga dhaadhici kolkaasuu wuxuu yidhi niman yahow aan idiin warrame mid ma la socotaanoo ma og tihiin habeenku wuxuu qariyaa iftiinka wuxuusa muujiyaa adduunka saa ma ula socotaanbu aad ugu fiirso wuxuu yidhi niman yahow ma og tihiin habeenku wuxuu qariyaa iftiinka wuxuusa muujiyaa adduunkii arrintaa iyada ah ma la socotaan arrintaa iyadaah idinku ma la socotaan kay u dhigteenba ma aha waa la ysdhowray nimba dhinac buu u jeedsaday waxaa la yidhi haddee bal arrintaa iyadaa maxaad uga jeeddaa haddee maxaad uga jeeddaadu so sababta ah in lasoo qaato sheekooyinka noocana ee bal dadka maskaxdoodu inay fakerto loogu talagalo oo la damco in la wadhaamiyo maskaxda dadkii qalbiga soo midda muhiimkaa ma ahan dee hameenku waxau qariyaa iftiinka oo mar haddii hameen imaado iftiin ma jiro adduunkana see u muujinaya dee adduunkii uu muujinhayaayo waxaanaad joogto inuusan adduun maalin kaliya ku eg ahayn ee uu hameen iyo maalinba leeyahy oo maalin khalaadh iyo macaan leeyahy oo samaan iyo xumaan leeyahy oo haddii la kuusama ogolaya cilmi iyo cilmi la-aan leeyahy oo haddii la kuusama ogolaya colaad iyo nabad leeyahy oo abaar iyo doog leeyahy oo xidigahan iyo samadan sidaas ay isu bebedelhayaan oo waxaasoo dhan uu leeyahy soo waxyaalaha kuu muujiyaa so adduunka ma ah soo hameenku markuu tago ama hameenka ay tahay haddii adduunka o dhan maalin iskubixiisa uu ahaan lahaa dee waad garanaysaan idinka laftiinu hadduu hameen iskubixiisa ahaan lahaana dee waad garanaysaa noloshu siyaalaha ay ahaan lahayd laakiin ilaahay baaba sidaan hadda uu yahay inoo yeelay waana alxamdulilaahi rabbialcaalamiin mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi qoys dariir badan dadabtoodu ma raagto qoys dariir badan dadabtoodu ma raagto